faadma waa mahadsan tahay waana salaamaya v o a runtii sidaa ula socotaan lix iyo labaatanka ayaa operation-kan loo bixiyey edanab two oo lagula dagaalamayo ama lagu tirtirayo dacish ay ka bilaab ciidamada puntland qeybyada kala duwan ay ka bilaabeen magaalada maxaan ku rahdayey hobato oo ah dhinaca baldidin iyo timisha meel u dhow sidaas darteed waxa waaye clina baa la sameeyey aad baa loo nadiifiyey meeshaas islamarkaasna waxaanu usoo gudubnay meel yaa damaar oo lagu seexday habeenkii ciidamada wada isugu yimaadeen intaanay dhicin howlgalka dhabtaha ee xaqiiqdaha wasiir adigoo wasiga soo koobaya dagaalkii ka dhacay afbashaasin iyo kii ka dhacay toga cobolehe iyo maanta oo aada si toosa magaalada qandala konton iyo saddex kilomitr aad soo madheen wada raf ah maxaa khasaare ah oo dhacay dagaalse maanta ma idin qabsada
maanta de dagaalna ma qabsan laakiin khasaarada ka dhacday halkaas waxa weeye dhaawac iyo dhimasho waxa halkaa ku dhintay todoba kubaad soddon dhimasho ah iyo iyo soddon iyo shan dhaawaca khasaarada aga badan oo fara badan oo saddexdii baabuur ay isticmaali jireen saddexdii baabuurba labadii baabuur horaan u qabanay kii ugu dambeeyana magaalada meel u jira labaatan kilomitr ayaanu maanta ka qaban wasiir waxaad sheegtay inaad disheen soddon soddon inaad disheen marka waxaad sheegtay inuu jiro dhaawac soddon iyo shana dhaawaca ma gacantaad ku haysaa maya dhaawaca gacanta kumana firxadkoodii waxay aadeen meel la yidhaahdo gurur la yidhaahdo ayay aadeen dad deegaanka ah ayaa arkay qaar badanna waxa weeye waxa weye dhinaca waxay u careen casha oo meelihii aanu soo dhaafnay korka sidaa darteed waxa waaye waa la ogyahay xaqiiqdeeda iyo dadkii deegaanka baa noo sheegay dadka dhaawaca ay wataanin
waa gartay wax maxaabiis aa qabateen
wax maxaabiista aanu gacanta ku qabna ma jiraanin ilaa iyo hadda
waa gartay hadda waxaad ii sheegtay inaad magaalada qandala aada qabateen haddana deegaan kale oo guruur la dhaho ayaad iigu sheegtay inay gaareen halkaas yaa ku maqan
halkaas waxa weeye waktigan xaadirka ciidamadu maadaama ay soo dhawaadeen magaalada ayaanu moodeynay inaanu kala kulmi doono cadowgii aanu andabacaysaninay markaan hawshaan dejino waxa weeye ciidamadu way ka hawlgeli doonaan gurur iyo meelo kaleeto aanu ku malaynayno boks yaryar oo aan isleenahay way ku hareen gurur intee kilomitr u jirtaa magaalada qandala keesa u dhowdahay qandala iyo boosaas waxay u dhowdahay magaalada qandalo deegaanka qandalo weeye haddana lixdan lixdan iyo shan baan isleenahay waa gartay waa soo gasheen magaalada qandala iminka si buuxdaa ula wareegteen maxaa idinka qorshaysan ciidamadiinu ilaa iyo bashaashin ma ku ballaarsan yihiin ciidamada iyada deegaankan ciidamaanu ka samaynay magaalo kastaanu tegaynana ciidan ayaanu ku reebeynay oo ka samaynaynay si ay deegaankii aanu soo maray ee dib u ilaaliyaan oo dadka deegaanka ah ee ayaanu runtii balaysgaraynay una sheegnay inay dadka iska celiyaan dadkuna way diideen inay runtii soo dhaweeyaan wayna ka qaxeen magaalooyinka yar intooda badan magaalooyinka waaweynte ciidana ayaa lagu reebay kuwana waa laga samo laga abuuray meesha sidaa darteed kalsooni weyn baan ku qabnaa inaysi dib ugu soo noon waxaa dagaal ayaa dhacay ciidamada puntland maxaa khasaaro soo gaaray dhimasho ma jirtaa dhaawac ma jiraa dhimasho ma jirto dhaawac fudud oo laba shan ah ayaanu isleenahay laba wiil oo xoogaa dhaawacooda culus yahay iyagana waxaanu oo jamniin aanu ku tuhmayna waxaanu u wareejinay ambulansyadaan wadanay magaalada carmo dhakhtarka lafaha doctor saalax ayaanu u raray kuwii kalena runtii waa annagaa dhaktaro iyo nala socdan iyo medic waa la daaweeyey wax dhibaana ma jiraan waa garta hadda magaalada intee muddo saacada ayaad joogteen dadkii waa ka maqan yihiin qorshahan ba idinku jirtaa inaad dadka u samaysaan dibudejin si fiican marka u horeysa biilkaan samaynaya waxa waaye dadkii reer qandaleeye ka qaxay magaalada inay dib inay dib ugu soo noqdaanin oo magaalada dib ugu soo noqdaanin oo ay yimaadaanin magaaladuna ay nabad tahay dawladda iyo runtiina waxaanu aad iyo aada isugu taxallujinaynaa sidii dadkii barakacay ee magaalada ka barakacay iyo iyo nawaaxigeeda inaanu dib ugu soo celin oo loo sameeyo dibudejin dalka ugu dambeynta wasiir soddonka qof oo dhintay bal inta duqeynta ku dhimatay inta labadii dagaal ee shantii bisha iyo saddexdii bisha ku dhintay noo kala qayax
runtii markii yani meelaha ugu badnaa maalinta ugu horeysay waxa weeye waxa weye ugu badnayd waxay ahayd meesha la yidhaahdo kala dhac oo karinka markaanu soo galnay ilaa iyo markaas toddoba qof baa meesha ku dhintay magaalada labaad ee afbashaashin oo marka kow iyo labaatan labaatan figarska oo warkaas aanu isleenahay dhaawac fara badan baa halkaa kasoo gaaray maalintii ugu dambeysana ilaa iyo shan qof ilaa shan qof ilaa lixan qof baan ismalaynayaa inay dagaalkaasi dadkaasi ay kusoo ay ku dhinteen waana runta gas garan karnaa ciidamo soconaya meelo badan baa dhaawacii intii dadkii markay xabadii gubsatay meeshuna waa buuraley dad badan oo u cararay baa jira qarka waan xaqiiqdooda lataa waa laga yaabaa ina inay dhimashadaas ka badan tahay intaas dagaalada waxaa jira weerar habeen dhacay oo dadka qaybtay ay leeyihiin weerar cirka ah iyo mid ciidamo kumaandoos ay fuliyeen bal ka waran anagu ma hayno ma hayno arrintaa iyada ah wax aanu duqeynayo dee puntland diyaarada male saa ula socotid ciidamada ciidamada puntland baa arrintaas qaybahooda kala dan ayaa commandos weye runtiina waa dad lagu kalsoon yahay xaqiiqatana ciidamaduna way ku mahadsan yihiin inay nimankaa dabar tiraaniin mana anigoo inkastoo aan puntland ka tirsanahay lama dagaalgelin ciidamada waxa ay ka dhigeen meeshaasna oo wax adduunka iyo iyo iyo soomaalida iyo puntland intuba ay ku farxi doon